جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka waa habeennimo sabti ah taariikhuna ku beegan tahay saddexda jamaadul awal sannadda kun afar boqol toddobayo afartan hijiri qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacidada dhulka jasiiratul carab oo toddobaadkan weerar xoog kugal ah ku qaaday mid ka mid ah xarumaha sharta ee makriga looga soo maleego muslimiinta yemen murtasaqada imaaraadku tababaro oo ku hoobtay howlgalkaasi iyo mujaahidiinta oo war rasmiha ka soo saaray camaliyadan barakaysan sidoo kalena soo bandhigay magacyada haliiyadii malxamadaasi dhiigooda ku qoray warbixin aad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu allah oggolaado qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga al andalus oo baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii inqimaasiyiinta ee fuliya howlgalkii barakaysnaa ee godka jilacow ee magaalada muqdisho waxaad maqli doontaan dardaaranka walaalkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan fuliyey howlgallo lagu leeyay saraakiil iyo askar murtadiin ah isbeddel dhanka waxbarashada oo laga dareemayo goobaha wax lagu barto ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaad dhegaysan doontaan warbixin aan arrimahaas idinkaga diyaarinay sidoo kale waxaad caawa maqli doontaan faahfaahino ku aadan shil tareen oo dad badan dhimasho dhaawac ay ku noqdeen oo toddobaadkan ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya iyo madaxa maamulka ashadala dirirka ah ee hirshabeelle oo ceeriyey mid ka mid ah hogaamiyaashii murtadiinta ee ku soo fashilmay dagaalka bariga wilaayada hiiraan qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka reeraad raaca mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka راسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee barnaamijka raadraaca waxauu noqonayaa mujaahidiinta alqaacidada dhulka jasiiratul carab oo toddobaadkan weerar xoog kugalah ku qaaday mid ka mid ah xarumaha sharta iyo makriga looga soo maleego muslimiinta yemen murtasaqada imaaraadku tababaro ayaa ku hobtay howlgalkaasi waxaana ay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ay war ka soo saareen camaliyadaasi sidoo kalena soo bandhigeen magacyada haliiyadii malxamadaasi dhiigooda ku qoray waxaad ku soo dhowaataan warbixin arrimahaas aan idinkaga diyaarinay waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada ansaaru shariica ahna faraca alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa weerar xoogan oo iskugu jira istishhaadiyo iyo inqimaasyo ku qaaday xarun ciidan oo aad loo ilaaliyo halkaas oo fadhi u ahayd saraakiil sarsare oo ka tirsanaa maamulka koonfureed ee dalka yeman mujaahidiinta oo bayaan rasmi ah ka soo saaray howlgalkaasi ayaa sheegay in xarunta la beegsada ay ku taallo deegaanka almaxfad ee gobolka abyan islamarkaana bartilmaameedka uu ahaa caloosho dushaqaystayaasha uu imaaraad ku tababaro ee ka howlgala gobolkaasi jawiga goobta ayaana ahaa sida tan xilligii uu weerar ka socday
طلع البغل واحد داخل طلع البغل واحد داخل
goobtan ayaa ahayd saldhig ay si gaara uga howlgalayeen guutada koowaad ee taakuleynta iisaadka waxayna isku xir u ahayd duulaanka cadowtooye ee lagu hayo mujaahidiinta iyo qabaa'ilkooda dulmudiidka ah ee ka soo horjeeda maamulka ka dhisan koonfurta yemen xaruntan ayaa sidoo kale waxaa ku yaalay taris laga hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha ka geysta dalkaasi qeybaha hore ee bayaanka ayaa lagu yidhi weerarku wuxuu bilowday abaaro hal saac iyo soddon daqiiqo subaxnimo ka gadaal markii saddex ka mid ah inqimaasiyiinta laguna kala magacaabo abuubakar alxudeydi sameh al sancaani iyo karaar al sancaani allah ka aqbalo shahaadadooda ee rasaas ooda uga qaadeen ciidamadii ku sugnaa afaafka hore ee xarunta kadibna waxaa saldhigga gudaha u galay istishhaadi baraa al ibbi oo watay gaari miinaysan kaas oo dhulkala simay qayb ka mid ah xarunta intaasi kadib inqimaasiyiinta ayaa toogasho ka dhex bilaabay xerada weerarkan oo socday ku dhowaad hal saac iyo bar ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca shan iyo labaatan ka mid ah calooshood ushaqaystayaasha imaaraadka carabta sidaba ay qireen maamulka gobolka ay ka tirsanaayeen iyada oo si aad ah loo qarinayay falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in tirada dhabta ah ee khasaaraha nafeed uu aad uga badan yahay inta lagu dhawaaqay marka la eego xanibaadda adag ee dowladda ay ku soo rogtay warbaahinta sarkaal ka tirsan isla maamulka dowladda ee koonfurta yemen ayaa ka hadlay weerarkan wuxuuna si jeejeesaha uga falceliyey dhaleeceen iyo guulo been ah oo ay mas-uuliyiintu ka sheegteen weerarkaasi المحفد حصل فيها حادث معين هم أربعة أشخاص اثنين xarunta deegaanka maxfad waxaa ka dhacay dhacdo culus oo ay fuliyeen afar ruux oo hubaysan dagaalkuna waxa uu socday qiyaastii saacad iyo shan iyo afartan daqiiqo waxaana gebi ahaanba la burburiyey dhismayaashii ku yeelay xarunta waxaa la dilay ama la dhaawacay in ka badan labaatan askari dowladda ayaana intaas kadib sheegtay inay guulaysteen oo ay soo afjareen dagaalka laakiin marka laga hadlayo guusha macnaheedu waa inaad adigu ka gacan sarayso cadowga balse hadda adiga ayaa lagu soo weeraray waxaa la beegsaday taliskaadii hoggaamineed waxaa ku soo weeraray waa afar nin oo keliya isla markaana in ka badan labaatan ka mid ah ciidankaada ka dhigay wax dhintay iyo wax dhaawacmay intaasoo dhan kadib inaad dhahdo waan guulaystay taasi waa mid aan la qaadan karin oo aad u foolxun أنت فيه ويقتلوك كل أفرادك وما بين قتيل وجريح ثم تخرج تقول أنك ما انتصرت هذا شيء مخزي natiijada ka soo baxday howlgalkan culus ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee alqaacida ee jasiiratul carab ayaa noqotay in meesha laga saaray dhagartii ay ciidamada xukuumadda u soo maleegayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka almaxfad waxaana gebi ahaanba la burburiyey gaadiidkii dagaalka ee ku sugnaa agaarka halka uu qaraxu ka dhacay kuwaasoo ay taakulo ahaan u siiyeen imaaraadka carabta oo doorweyn ku leh dagaalada ay kooxaha murtasaqada ay ka wadaan waddamada islaamka weerarkan ayaa waxaa cambaareeyey mas-uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka yemen kuwaas oo qiray khasaaraha nafeed ee gaaray ciidankooda waxayna sheegteen in askar iyo saraakiil badan looga dilay howlgalkan dhacdadan ayaa kale shaki ka dhex abuurtay saraakiisha amniga iyaga oo la anfariirsan qaabka ay mujaahidiintu ugu suurta gashay beegsiga xaruntii saldhigga u ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha ka geysta gobolka abyan muddooyinkii dambe waxaa dalka yemen ka bilowday kacdoon shacbi ah kaasoo hadda sana jirsaday islamarkaana ay isku abaabuleen qabaa'ilka reer xadaramood kooxahan ayaa dhowaan soo bandhigay cudud ciidan oo aad u badan kuwaas oo sida ay sheegeen ka soo horjeeda maamulada ay imaaraadka iyo sacuudigu ka dhiseen dalka yemen qeybaha dambe ee bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa baaq toobadkeen ah loogu diray askarta ka hoos dagaalamaya ajandayaasha uu imaaraadku wato ay yahuudda gadaal ka riixayso lana doonayo in laga hirgeliyo dalka yemen mujaahidiinta ayaa wacad ku mara inay allah idinkii ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha kufriga ee isku soo beestay la dagaalanka diinta islamarkaana aanay mujaahidiintu yemen iyo qabaa'ilkooda aqbali doonin in dalkan laga hirgeliyo qorshayaasha cadowga iyaga oo raacaya dardaarankii nebiga sala allahu caleyhi wasalam ee ahaa ka saara mushrikiinta jasiiratul carab allah wuxuu qur-aanka ku yidhi wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina akhara annaasi laa yaclamuun والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك للماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجارب waa hagaag dhegeystayaal waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijka ratraaca toddobaadka waxaad mar kale ku soo dhowaataan dardaaranka istishhaadi zakariya cumar saalax oo ahaa mid ka mid ah ragga inqimaasiyiinta ee fuliyey howlgalkii barakeysanaa ee godka jileecu ee magaalada muqdisho sidoo kalena ahaa amiirkii hogaaminayay weerarkaasi allah ka aqbalo shahaadadiisa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ۖ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي
waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waa dhibaataysan waxaannu ku dhibaataysan xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biiidnillaahi tacaala hortag kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na sugaa biiidnillaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaal inaan idink aa idiin furanno oo wixii cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno
بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا كتاب الله zakariya cumar saalax oo ku magac dheeraa cuhmaan waa amiirkii hogaaminayey halyeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ahaa halyey ku soo hanaqaaday jaceylka jihaadka iyo istishaadka ayaa ka dhashay beesha dabaree gaar ahaan mariire wuxuuna ku dhashay degmada diinsoor ee wilaayada baay istishaadii zakariya cumar saalax ayaa ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoo ka soo qayb qaatay dagaallo lagu dhiig bixinaya maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay wilaayadaasi inqimaasi zakariye oo muddo hilow iyo hamuunba u qabay fulinta howlgal istishaadi ah ayaa iska diiwaangeliyey katiibadda cisiga iyo sharafka ee istishaadiyiinta wuxuuna muddo ribaad ugu jiray inuu mar uun fuliyo camaliyad istishaadiye ah نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا هي الدنيا ورب البيت تفنى istishaadii zakariya oo ka mid ahaa halyeyadii fuliyey camaliyaddii loogu magac daray howlgalka u gargaaridda kuwa dulman ee labiyo tobankii bishani rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ka dhacday godka jilacow ayaa dhiiggiisii daahirka ahaa u huray u nusraynta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilacow intii uu socday howlgalkaasi wuxuu walaalkeen zakariya fariimo dhaxalgal ah ka soo dirayey dhismayaasha godka jilacow halkaas oo uu kula dagaalamayey cadowgii halkaasi lagu weeraray horta qofkii idin la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar ku soo qaanay geeda la yidhaahdo xasbiga dilaac magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisii waxaana ku daxfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahna guri waa lagu siiyey haddaay tobanka ilaa iyo hadeerka anaga ayaa ka sugan xabsigii oo ariga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaa ka badinta markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeen waa burburin waana guri maanta wayna dalaanta ii taagin ilaa hadeerka mana soo gelin ilaa hadda waxay suuriyaa qaraxa waxbay suuriyaa ma garan anaga waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inay kor yeelno uma tabacdi dadka mustadacfiinta ah ee la duuliyey inaan deriga aan ka qaadno ka garab سنة المختار فينا وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين كتاب الله istishaadii zakariye ayaa ku tilmaamnaa mujaahid cibaado badan oo laasimi jiray akhrinta qur'aanka soomka iyo qiyaamuleelka ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu walaalkeen zakariye waxa uu muslimiinta iyo mujaahidiinta u reebay dardaaranno dhinacyo badan taabanaya waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أمد المسلمين تأه لمن توضأ وان سلامية الكمان كسلامية إلهي سبحانه وتعالى حليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوا إيمانك لغا هليو ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsada oo si dhab ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay markaan ha soo dhiminina ilaa idinkuwa muslimiina mooyaane marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan ugala dardaarmay horta wasiyadaasi ka bacdi waxaan leeyahay ummaddii waxaan la haysta waa diintiina iyo dalkiina weeyaan waa haystan idinkana waa u jeedaan oo dad oo isku soo baxaystay inay adduunkani iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dumiyaan ay isku soo jeesteen hadday yihiin soomaaliya iyo hadday yihiin etoobiya iyo hadday yihiin burundi uganda iyo kenya ugu horreeyana maraykan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana waa nooga adeeyey waxay rabaan inay idin laayaan oo dhammaantaynaba ayna laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu diriir iyo colaad idinka deeyi maayaan nimankan ilaa ay idin kirishtaamiyaan mooyaane insha allah maddaasna ma dhici doonto ayaga ayaa dulloowaya oo gaaladaas ayaga ayaa dulloowaya wa imaa soomahan anaka ayaa shahiidayn wax kaloo ka dhahay ma lahan waxaa lagu dhaqmaya waa diinta rabbi subxaanahu wa tacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay soo baxaan oo ilaahay subxana watacaala diintiisa ay soo aadaan ayaan fariin ah ugu diraya waxaan kaloo fariin u diraya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin xifdiyo oo maanta waxaad u taagan tihiin koryeeladda diinta rabbi subxaanahu wa tacaala insha allah amalkiinan ilaahay idinkama dayaco oo ilaahay ikhlaasa idinka dhigo dhammaantiina ilaahay ikhlaasa nooga dhigo oo waxa anaka aan qabanayn marka waxaa la nooga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo anaka aan qabanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiis aan u qabana camalka anaka aan qabanayn wallaahi aladii laa ilaaha khayru alla daraaddiisa mooyaane wax kale uma qabanayno ummadda muslimiinta ana middaas ha ogaadaan anaga waxaan u taagannahay diinta rabbi subxaanahu wa tacaala inaan koryeelno ciddii dulmanna dulmiga aan ka qaadno intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala kulmayno ama nasri ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naga siina waa anagoo muhaajiriin ah oo anagoo ansaar ah dhammaanteen waxaan isku baxaysane inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa aan koryeelno mujaahidiintan waxaan leeyahay markaan abshiruu bishaarista ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo bishaariyey axibatan alkiraam ilaahay wuu noo bishaariyey insha allah anakana waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga raali noqdo oo agtiisa farxad iyo wax walba aan ka helno ayaan rabnaa biidn illaahi tacaala taasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo diyaariyey haddaan adduunka aan ku rafaanno aan ku dhiboona biidni illaahi tacaala ilaahay agtiisa ayaa wanaag ikhiraad noo jira marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ah waxaan leeyahay camalkeena ikhlaas ilaahay nooga dhigo oo ilaahay subxaanahu watacaala ha noo barakeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa camalkaas aan u qabano wallaahi bilahi maanta haddaan ilaahay daraaddiisa aan u qabano wallaahi wax kaswaan waan helaynaa marka mujaahidiinay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisi ayaan idin dardaarmay mar walba mar walba meel kasta ay joogtaan marka waxaan kaloo fariin u diraya umarada mujaahidiinta gaar ahaan abaa cubayda maanta amiirow waxaan ku leenahay samcan wa taacan waxaana kugu hadaacnay ilaahay subxaanahu watacaala qolkiisii yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuul wa ulul amri minkum oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaanka laga helayow ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa ulul amrigana ateeca ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay maanta waan ku adeecnay waxaana kugu adeecnay macruufka adi aadna faraysid oo kelimada laa ilaaha ila allah in la koryeelo oo aad maantan uga amartay biidni illaahi tacaala waan ku adeecaynaa filmanshati walmakara intaas dhan waan ku adeecaynaa biidni illaahi tacaala intaad nagu wadid khayraadka biidni illaahi tacaala ilaahay adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka sugo waan kuu soo ducaynaynaa mar kasta wallaahi maanta amiirow waan ku jecelnahay waan ku jecelnahay gaar ahaan aniga xitaa saas ayaan kuu jeclahay maanta amiirow waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo oo maanta wallaahi wax aan kuu qaban kara ma jirto ilaa duca mooyaane midaas ayaan ilaahay subxaanahu watacaala kaaga soo baryaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalo camalkaadii maanta wallaahi mas-uuliyad weyn ayaad haysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku saaray ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan kaaga baryayaa ilaahay subxaanahu watacaala adduun iyo aakhara inuu kaa farxiyo adduun iyo aakharab inuu ilaahay kaa farxiyo ayaan ilaahay kaaga baryaya umarada kalena waxaan leeyahay idinkana sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisii ayaad maanta u taagantihiin oo kelimadiisii ayaa maanta laydin dhibaataynaya oo kelimada laa ilaaha ila allah ayaa maanta guryihiina aada ugu weyseen saad kelimadaasi aad u koryeeshaan oo xaasiskiinii oo qaraawidiinii oo dalkiina dhan aad ugu faaruqdeen hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiinba ansaar dhammaantiinan waa idinsoo ducaynaynaa maanta anagan waxaan u taagannahay saad wax u soo qorshayseen middaas inaan fulino oo rabbi subxaanahu watacaala daraaddiisa aan u fulino wallaahi wax kale uma taagin haddaad maanta ilaahay aada baraysaan oo baryadaas ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka aqbalo anagana sidaas ayaan u fulinaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo marka waxaan fariin u dirayaa qaraabadeydii qaraaway waxaan idin leeyahay horta waa i taqaaniin dhammaantiina magacaygana waa taqaaniin waad ikasiisin dhammaantiini horta waxaan idin dardaarmaya ilaahay cabsidiisii markaan haddaad aad maqashaan shahiidkii haddaad maqashaan ani waxaan u bahay ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii cabsidiisii ilaahay inuu iga raalo noqdo oo idinkana maalinta qiyaamaha aan idin shafeeca qaado biidni illaahi tacaala waan idin shafeeca qaadi doonaa inta hadduu ilaahay raalli igu noqdo markaan waxaan idin leeyahay sabra oo cadowgana la sabartama oo maanta jihaadka meel weyn ayaad ugu taagantihiin oo meel weyn ayaad ugu taagantihiin marka waxaan idin leeyahay sii laba kacleeya oo ku sii dara sidii saas mid ka sii daran la soo baxa maanta waan idin jeclahay waxaad wadaan waa jihaadka weeyaan waxaad usoo kacdeen jihaadka waxaan idin leenahay marka ilaahay subxaanahu watacaala absidiis gaar ahaan waxaan u dardaarmay waalidkaygii marka waxaan leeyahay gaar ahaan hooyadeed hooya waxaan ku leeyahay haddaad geerideeda qasha goor baad maqli doontaa sabar ayaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan kuu dardaarmay waxaa kaloo kugu dardaarmay caruurta aniga ila dhalatay iyo wiilkii aniga aan dhalaba waxaan idin waxaan kaa rabaa hooya gaar ahaan adiga intaad nooshahay inaad diinta rabbi subxaanahu watacaala aad kasoo barbaaraysid oo ilaahay subxaanahu watacaala diintaani koryeelidiisii inaad kasoo barbaaraysid waxaana ugu sheekaysaa wadada aniga aan ku baxay inuu asigana ka soo baxa waxaan kaloo u dardaarmay xaaskii waxaan ku leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo waxa aad ii qowtay wallaahi bilahi wax weyn weeyaan weligaada ima aadan dhibin ilaahay subxaanahu watacaala raali ha kaa noqdo ilaahay subxaanahu watacaala ani adigana hanagu kulmiyo jannada biidni illaahi tacaala marka waxaan ku leeyahay adduun ka horta wax ku dhibaa ilaahay kuma tuso ilaahay subxaanahu watacaala kaa raali noqdo waxaan kaloo fariin u dirayaa adeerkii waxaan leeyahay adeerkayo maanta waa isoo barbaaraysay waxaana iga soo barbaaraysay jihaadkani si aan meel sara ah u gaarsiin lahaa ayaad iga soo barbaaraysay horta ilaahay subxaana watacaala ha kaa raali noqdo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaana watacaala jihaadka ha kaa sugo oo ilaahay subxaana watacaala camalka adiga aa qabatin ilaahay kaa aqbalo waxaan ilaahay ka rajeynayaa maalinta khiyaamaha inaan kuu shafeexa qaado biidni illaahi tacaala middaas ayaan kaaga baryaya markan waxaan kaloo fariin u diraya gaalada oo ku soo duulay waddankeena waa kelimadii ugu dambeysay weeyaan gaaloy waxaan idin leeyahay ayuha alashraar ayuha asufahaau alkhaasiruun waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biidni illaahi tacaala hortag kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na suga biidni illaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaan inaan idink aa idiin furano oo waxay cadow ah meeshaasa joogeen inaan laayno markaan gaaladaas waxaan leenahay waxaad doontaan sameeya taariikhda ay idinku dhici doonto oo taariikhda idinka ay idinku dhici doonto ayaan la yaabanahay horta marka ugu horreysa waxaa waajib iga ah inaan kelimada laa ilaaha illah ay idin gaarsiiyo hor oo toobadkeena alaana tuubu ila allah toobada waa diideen soo ma ahan wallaahi anigoo magacayga ah zakariya cumar saalax oo walaalahana ay ii yaqaanaan cusmaan waxaan ku leeyahay waxaad ku bishaaraysataa addabxu waa gowraca weeyaan gurguurta gaaladan dhan wallaahi bilaahi waxaad arki doontaan rag xol ah ayaad arki doontaan biidni illaahi tacaala gaare gaare iyo qori qori xagga dhig waxba hadalka idinkuma dheerayna ani wixii farina waa ladiin dira maanta biidni illaahi tacaala waxaan ku hadlaya aniga aan kasaya waa ficil weeyaan waana arki doontaan rabbina wuu arki doonaa wixii meeshaas aan ku sameeyey biidni illaahi tacaala camalkaygina ikhlaas ilaahay iga dhigo soo islaama waa imaa soomaahan الذبح
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
waa hagaag waxaad soo dhegaysataan qodobo kala duwan markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkan casaam carafaad waad macsan tahay walaalka xaaris dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaana ka bilaabaynaa howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaana ka mid ah howlgalladaasi weerar qaraxo ciidamada mujaahidiinta deegaanka waraaboole oo hoostaga degmada afgooye kula beegsadeen kolonyo saraakiil murtadiin ah oo ka tirsanaa bankaraafta oo ku sii jooday saldhigga boolodogle gaari noocaysan xabadda kelin ayuu qaraxa si gaala loola helay waxaana lagu burburiyey isla goobta waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiishii la socotay gaarigaasi waxaana goobtaas soo caga dhigatay diyaarad helikobtar ah taasoo goobta ka daabushay meydadka iyo dhaawacyada saraakiisha murtadiinta bankaraafta howlgallada toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa laba kale qanibaduna waa hal qori iyo laba boosh sidoo kale toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada salimiyiinta kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada kiyunga sangura ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga salmiyiinta kenya dagaalkaas intii uu socday waxa uu dab xoogana uu qabsaday xerada askarta kenya dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiin toddobaadkan howlgal gaar ay ka fuliyeen gudaha magaalada afgooya oo ay ku dileen murtadka lagu magacaabi jiray mad garaar oo ka tirsanaa saraakiisha kooxda ridada ugu magacaaban afgooye haddii halkaasi oon oga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale waxaa toddobaadkan shil weyn uu ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya shilkan oo ahaa mid tareen ayaa si gaara oga dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taal magaalada shiniile ee xarunta gobolka city si rasmi ah looma shaacinin sababta keentay shilka balse goobjoogayaal ayaa sheegay in tareenku ahaa mid duug ah oo sannado badan lagu shaqaysanayay cilwaradyo deegaanka ayaa sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan toban iyo afar qof oo iskugu jira shaqaale iyo shacab oo soomaali u badan halka dhanka kalena ay ku dhaawacmeen labaatan iyo sagaal kale wararka qaar ayaa sheegay in dhaawacyadu intaas ay ka badan yihiin dhibaatada u jirta waxaa weeye jir sareenka oo la dhaafiyey tankii maarta loogu talagalay culays weyno ziyaadaha haddana waxaa sii dhacda dayactir la'aan mashiinada ka tirsan sareenkan waa laga guuro marka waxaa weeye imika intan waxaa maarta dirraba ilaa iyo dobanle iyuu tagaa meel kale ma tego haas yar uma baxo waa la iska wada garanaya gaadhigu xalayto xalayto laba goor buu soo kala laamay markii koowaad wuu geeyey markii labaad qaybtii labaad u qaaday weyn wax imika dhibaato ka dhacday ee rugmatay tankiisu aad u cuslaa darteed wuxuu sameeyey xawlii ku soo baxay baalka waa mid aad iyo aad u xun waana kii khatarta ah xalay buu dhacay labadii waa shir argagaxleh waa shir oo laga naxa weeyaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka tiraayaysannahay intii dad kaga dhintayna allah ka gargaaro intii dhimatayna allah u naxariisto saddex iyo toban baa la sheegayaa inay ka badan tahayna waa suurtagal dhaawacana hadda siddeed iyo labaatan buu marayaa baa layidhi ugu dambayn wuxuu ku jiifo iyo wax halkan ku dhex jirana dee rabbigaa og cidigaadhiga raashinkaa weli kama dhaadhicin tareenkan ayaa shilka garay abbaara siddeeddii fiidnimo habeenkii talaadada ahayd waxa uuna siday dad rakaab ah iyo badeecado kala duwan burbur xooggan ayaa soo gaaray sida laga dheehan karo sawirada lagu baahiyey baraha bulshada tareenka shilka gale ayaa ka soo baxay magaalada danwalle ee ku taalla xuduudbeenaadka u dhexaysa soomaali galbeed iyo jabuuti wuxuuna ku sujooday magaalada dirdhabe dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gubeysiga xabashida etoobiya ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacaan shilalka culus ee sababa khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed dhanka kale mursad guudlaaba madaxa maamulka ridada hirshabeelle ayaa toddobaadkan xilka ka qaaday guddoomiyaha ugu magacaaban maamulka gobolka hiiraan wareegto ka soo baxday xafiiska cali guudlaawe ayaa xilka looga xayubay mursad muuse salaad weheliye oo maamulka ridada hirshabelle ugu magacownaa guddoomiyaha gobolka hiiraan kadib markii uu ku fashilmay dagaalkii maleeshiyaadkiisu ay kaga jireen wilaayada hiiraan guudlaawe ayaa sidoo kale wareegto uu soo saaray guddoomiye cusub gobolka hiiraan ugu magacaabay mursad kale kaasoo lagu magacaabo maxamed carab mursad muuse salaad weheliya oo ah ninka xilka laga qaaday ayaa lagu xasuustaa inuu ahaa guddoomiyihii ugu dambeeyey ee soo gaara bariga wilaayadda hiiraan wuxuu ahaa hogaamiyihii maleeshiyaadka ridada ee dagaalka ashaadla dirarka ee kaga jiray bariga wilaayadda hiiraan kuwaas oo laafadigii ku hoos burburay howlgalladii mujaahidiinta ay kula wareegeen dhul badan intay dagaalada ay socdeen waxaa laga dilay boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah iyadoona laga qabsaday dhammaan degmooyin deegaano ka tirsan bariga wilaayadda hiiraan
والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا
waa tahay waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan isbeddel dhanka waxbarashada oo laga dareemayo goobaha wax lagu barto ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa warbixintan inoo soo diyaariyey walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani
ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل نضيء
isbeddel dhanka tacliinta sare ayaa ku soo kordhaya magaalooyinka ay ka taliyaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyadoo isbeddelkaas si weyn looga dareemayo xalaqaadka cilmiga iyo goobaha kale ee waxbarashada ee kale ah madaarista taxfiidka qur'aanka ee saqaawa iyo taajul waqaar dugsiyada hoose dhexe iyo sare macaahidda iyo madaarista kale ee ay gacanta ku hayaan makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى
socdaal aan ku tegay magaalada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo muddo sannad ah aan mooganaa ayaan soo booqday goobaha waxbarashada qaarkood waxaana wakhtigaa kooban isbeddel weyn sameeyey qeybaha tacliinta oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada muslimiinta ah ee deegaanka goobaha aan soo booqday waxaa ka mid a xarumo waxbarasho oo ragga iyo dumarka ka faa'iidaystaan iyo kuwa u gaar ah haweenka oo ay u sii dheer tahay waxbarashada farsamada gacanta xarunta ugu horreysa ee aan booqday waa madarasada alxikma iyadoo xilliga aan booqanayay halkaas ay ka socdeen duruustii caadiga ahayd ee ay ardayda xirfadlayaasha qaadanayeen waxay ardaydan bartaan laba nuuc oo ka mid a farsamada gacanta ee harqaanka iyo cilaansaarka waana kuwan qaar ka mid a ardaydaas oo aan ka waraystay sida ay wax uga bartaan madarasadan maryamo aadan ali maryama aadan waa ardayda ayay ka mid tahay maryama maryama maxaa samaynaysaa shaqada aa qabanaysaa waa maxay faashion waa tolaa Een, harqaan baa tolaysaa miya haa haye marka maxaa tolaysaa hadda dharka waa nuucee nogiriisa aba faashion ah maasha allah anu waan ka faa'iidana hadda aada u barata miya haa walba makasaan luuta baa ku noobsanay haddana waa lacag tolowlay galnayri haddana dirac dhayga bilaa dirac saakaleerkiijee madas kabacdi saaka tolow galna haddana faashion waa marayn maasha allah marka hadda waa dharka waa ku filantaas leedahay haa ciyaal makuu joogaan horta haa haye ciyaalkaaga waa u talan kartaa soomaan haa waaya aadaad u mahadsantahay waxaan ku weydiinayaa marka een, mustaqbalka ma waxaa rabtaa inaad ku shaqaysato xirfadan mise waxaad doonaysaa inaad macalin ka noqoto inaan macalinka nagado muslimiinta dhan walan qobdo fadaa inaad muslimiinta ku anfacdaa rabtaa oo Ha. adiga barato soo maa haa aad baad u mahadsantahay umu khaalid haye ka waran waa m- maxaa shaqada aad ku jirta wax ma noo sheegi kartaa xarqaan baa tolaya inaan ku shaqaysto inaad ku shaqaysid aad rabtaa miyaa haa waaya caruurta dharkooda waa tuli kartaa maama haa waa tulan karaa meeqa biloodaa baranaysay billay jooga haddaani bil bisaa joogtaa miyaa haa waa si fiican mu fahamta marka maasha allah haa haye ma lagu aamini karaa marka wax ma tuli kartaa haa in badan waa tolay madarasada maadaama ay dumar wax ka bartaan macalimiinta waa gabdho bixiya labada xisadood ee harqaanka iyo cilaansaarka sidoo kale maamulaha xarunta oo iyana ah haweeney ayaa ii sheegtay in madarasada sidoo kale haweenka loogu dhigo qaybaha luqadda carabiga iyo culumta sharciga maasha allah hadda natiijadooda aad iyo aad ay u fiican tahay awal hore bilaaw ay ahaayeen markay imaanayeen aad baa macnaha iskugu rafaadnay oo as- macnaha dhibaatooyina laisla soo maray hadda alxamdulilah mar dhow waxaan rajaynayna inay qalajibiyaan cashirkan awal hore waxaan ku bilownay qalin iyo buug sabuuradda saaraya kadib way ka fiirsanayaan buugga iyo qalinkay ku qorayaan qalinkaasa macnaha lagu qoraya hadda alxamdulilah buugga waa kasoo gudubnay Een, waxaan isticmaalaynaa kareemkii oo kale kareemaa la isticmaalaa bacaa la samaystaa sida cilaankii ay isku saaraan marka hadda marka qayb qayb uu leeyahay qaybtii hore way kasoo gudbeen qayb dhexay marayaan Waaya.
inkastoo wax yar ay u dhimantay maadaama sabuurad iyo howlahaasi lasoo wada maray hadda ma joogaan heerkii iyaga ay isa saarsaari lahaayeen haa way joogaan haddaba iyagaa isku saaro hadda markay imaadaan waa layska dhaafay inaan isticmaalno buugga iyo qalinka iyo sabuuradaba sabuuraddan saaraya way qabsanayaan ayaga ayagaa isku saaraya Ee, waxaa la isticmaalayaa kareem kareemkaasaa lagu shubaa baca waa la hagaajiyaa bacda een, qayb qayb ay isku saaraan waa la- si qurux badan ay u marinaan hadda maasha allah aad iyo aad ay u qurux badan yihiin kareemka muxuu ahaa cilaan maaha miya may cilaanka haddii la marsado daduu qabanaya soo maaha waxaa loo baahanya maanta in la mariyo berina la mariyo aysan ku qaban kareemkaa la marinaya intaas oo keliya socodkayga kumaanan ekaysan marka laga soo tago madarasadaas waxaan sidoo kale booqday dugsiga sare ee magaalada buulafulay dhismaha dugsiga waa goob dhismaheeda loo hagarbaxay oo aan hay-ad iyo gaalo mashruuc looga soo qaadan waa goob markaad eegto indhahaagu ku qaboobayaan quruxda iyo shacaa'irka diineed ee ka muuqda ardayda dhigata dugsiga waxaan horey u sii gudagalay xafiiska oo si weyn lagu soo dhoweeyey waxaana la ii keenay biyo tallaajad laga soo saaray si aan u cabo waan ka guddoomay walaalahay waxaana durbaba sii gudagalay u guurgelidda sida waxbarashada tacliinta sare ku socoto waxaan galay fasallada dugsiga sare xilligaas oo ay duruus ka socotay waraasada eh, laatinaha waxaa waaye waa waa geneticska ama cilmiga ka hadlo eh, hidisidaha ama dhaxalka macnaha dhaxal qof dhintay dhaxalkiisa laga hadli maayo waxa laga hadlaya waxaa waaye eh, waalidka ilmaha markuu waxa- ilmaha ka dhalanayo ilmaha ka abuurmaayo hooyada iyo aabbaha ilmaha ka abuurmaayo sifaadkii in maxaa la yidhaha laga soo guuriyo aabbihii iyo hooyadii ilma sifaadkaas ay usoo gudbaan ilmaha ay usoo gudbaan cilmiga nooca ka hadla waxaa la yidhahdaa cilmul eh, wiraasa la yidhahdaa guud ahaan cilmigaasaa lagu daraaseeyaa ciwaanka koowaad marka meesha noogu qoran wuxuu yahay tacriif alwiraasati wa adaafuha Waa, eh, waxaan tacriifinaynaa oon ka hadlaynaa wiraasada waxay tahay ama cilmiga hidisadaha ama genetikiska wuxuu yahay iyo ahdaafta iyo yoolka iyo wuxuu u xaqiijiyo ahdaafta uu xaqiijiyo wuxuu dhaa marka eh, yaris kullu mina sifaat cadiida qof kastoo inaga naga mida wuxuu dhaxlaa eh, sifaat fara badan ka dhaxlaa can aabaa'ihi wa ajdaadihi aabbayaashiis iyo awowayaashiis ayaa wuxuu ka dhex- wuxuu ka dhaxlaa tilmaamo iyo sifaat ka dhaxlaa maxaa ka fahamtay cilmi ruuraatiga darsiga maanta noo baxaya ee aan ku qaadanayno fasalkan dugsiga sare gaar ahaan fasalka labaad bismillah bismi illaahi raxmaan raxiim magacay haddaan ku bilaabo abdiwahaab axmed ibraahim cilmigan waxaan ka fahmay in oo dadka ay iska dhaxlaan sifooyin badan sida dadka timaha laban timaha qaar in oo laga yaabaa asagoo oo yar inuu timihiis miciisasi cero yeesho sababta sababta aabihiis inuu ka dhaxlaa laga yaabaa asagoo yar inuu saas yahay teeda kale waxaa ka mid ah cuduraha la iska dhaxla iyo jirka sifooyin hadduu qofka dheeryahay aduu ogaamay haa marka wax bini aadamka un ku kooban miya mise may may xayawaanaadka kulli wala- xayawaanaadka wixii soo hara dhan waa iska dhexlaan waa iska dhexlaan waa iska dhexlaan haa.
waxaan Sida- aan xayawaanaad aan ahayn ma jiraan oo cilmigaas eh, lagu arkay geedaha naftirkooda Xataa geedaha ka mid ah.
xataa geedaha Mhm.
geedaha haddii oo geeda kale haddii mid kale lagu dha- lagu kortilaalo weliba waxaa ka- waxaa laga yaabaa la tijaabiye geedkaas iyo labada geed laisku tilaale mid ka fiican inuu soo bixi karo
magacay abid azaam maxamed al ahaan cilmigan waxaa ka faa'iiday geedaha qaar haddii laisku talaalo in mid ka fiican soo baxo Wuxuu soo bixi karaa.
inuu soo bixi karo
xagga xayawaanaadka xagga xayawaanaadka bini-aadankana indhahooda labada waalid ee cunugii ka dhashaa Mhm.
inuu Inuu cunug- sifaadkii cunug- hooyada iyo sifaadka aabbaha la imaanaan.
la imaanay haa
hadday indhaha tahay hadday timaha tahay Haa, Mhm.
xitaa haddii uu waalidka cudur qabo Mhm.
inuu wa- ee, cunuga ka raaci karo haa, oo ka dhaxli karo oo ka dhaxli karo Waay.
sida hadda duugoryaa oo waalidka qabo camal Mhm.
in uu cunugina cudurkaas uu ka dhaxlo oo gooryaan canuga isagoo haa im- isagoo isagoo qabo dhaxla.
isagoo qabo inuu ka dhaxlo laga yaabaa marka cilmiga cilmigaas intaasaa ka dhaxlay inkastoo bilow hadda uu noo yahay
tasaaruc iyo lehre ee tasaaruc meel kale markan isla hadda gaadiidka hadda la aragtay aakhirsi usadin inshaay dalta cayn calaa dalta za tasaaruc meel kale markun tasaaruc markun saasa la kale tasaaruc meel raay inshagada kararqaad meel kale qaadiis may buu dalta cayn calaa dalta za su'aala ku warsi markun gabarku may saaran maanaa mar kastaba maanaa nuqdooyinku aan aragahayto maanaa nuqdooyin badan atan insaan ma usaadisa isu shagleynayka muuji may su'aalal siin war siday doontun miili markasu sakal eh ilan lama dinin intana roran intana roranta maha markasu sakal ha sheega
مسار جابر عبد الرحمن maasha allah haya jawaabta su-aashan noo diray waxay ahayd markas istiqal waxaa lagu helaa sigma qaaf la- lagu dhiftay siin calaa sigma qaaf qubooyinka dhammaan oo la isku dardaray oo lagu dhiftay siin loo qaybiyey qubooyinka dhammaan oo la isku dhiftay marka culeyskii doon culayska doonta oo ihdaadiga siin khamsa faasilo sifir thalaatha saadna thalaatata cashar faasilo thalaatha newton Eh, may ba sheega sahan hodon dhexeedka uleyseed oo is- fo- is- maaragtay isfogji maanaa nuqdada alif oo mixwaru dawaraanka ama booska oo wareega bahalka wareegidaha isku fogji sheeg haddii aad ogte aasu guud ahaan qadiibka ama laanta uleys iyo haddii ay labaatan newton Eh, korada ama banoonka nisfa ku darshaan haddii ay khamsa sentimitir maanaha haddii is iyi مستقبل شيخ عبد الله mustaqiim sheekh cabdullaahi haye fadal مركز ثقل ثقلك حدن دحيتك وليبا لك هلي سيجما كاف في فاء على سيجما كاف فاء ميم يساوي بولتمي سد فاصلة لباتي الشن على بولت ضباتي لما يساوي ولبا باسس في الفاصلة لحدي لي marka tirada guud een, xaggee laga keena marka ma laba jaanib bay ka timid mise een, hal dhinac oo culeysku uu u badnaayay ka timid هل كده نعم بدنا ولاسك ha culeyska fogaantiisii oo meeshii loogu talagalay uu ka fogaa ها yacni xisaabkii soo- meesha laga soo saaray soo ma مهم.
maasha allah shukran lak jazaak allah khayra
maadada waa riyaadiyaad sida loo yaqaano ama xisaab waxaa gudu ballaaran riyaadiyaad in la dhaho maadaama wax badan oo ka baxtan ee xisaabta ka baxtan ay ku jirto ama ay keensanayso ee tan kale waxaan ku jirnaa mawduuc loo yaqaan xisaab almuthalathaat gaar ahaan quseeya inta badan maadada loo yaqaano ee fisiya ku tacalluqo maadaama marka labada maadaba ay isla shaqaynayaan inta badan marka ay isku dhadhow yihiin aa marka looga hadlaa labadoodaba gaar ahaan marka waxaan maraynaa tax- qawaaniin taxwiil wax la dhahayo oo iyadoo qawaaniin taxwiil markaan marayno gaar ahaan waxaan rabnaa inaan soo qaadano nisab almuthalathiya ee quseeya baabkan hadda xisaab almuthalathaat nisab muthalathiya waa macruuf insha allah sida kolley dadkaan yaqaano ee hortayda fadhiyo nisab muthalathiya maxaa la dhahaa waayo annisab almuthalathiya maxaa kaloo la dhahaa addawaal الدائرية سمعي واي وحلو يقانا جا iyo jata aan ka wadno sin iyo cos lagu dhaafka qalaad sida la yaqaanaba ee sin iyo cos iyo najat waaya oo laga wada ayadana dha kaana wax baa lagu soo khulaaseeya waxaas marka waxaan ka hadlaynaa marka ee majmuuc wa farq nisbatayn ila xaasil darb aan ka wadno ee inaan isku darno laba zaawiyo oo kala duwan zaawiyin waxaa la xagal xagal la yidhahdaa aan isku darno markaan isku darno kadibna aan u rogno oo u wareejino ee darbi aan u rogno macnaha xaalad darbi iyagoo isku dar ah inaan natiijo soo saaran aan meel dhigano haddana iyagoo isku dar ah oo haddana darbi loo bedelayo natiijo kale inaan soo saarno laba natiijo oo kala duwan sidaas aan ku helno qawaacida noo qoran sabuuradda noo saaran ee lagu helaya macnaha waa soo qornay waxaan leenahay marka marka la isku darayo laba zaawiyo ugu dambeyntii marka la eego sawirka guud ee degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay ku jirtaa marxalad isbeddel iyadoo bulshada deegaanka ay garowsan tahay in horumarka dhabta ahi uu ku yimaado waxbarasho tayo leh ugu dambeyntiina booqashadeedan goobaha waxbarasho ee degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxay muujinaysaa sida waxbarashada tacliinta sare u tahay halbeeg muhiim ah oo lagu cabirayo mustaqbalka ifaya ee deegaanka iyo sida ay bulshadu u garowsan tahay in ay aqoontu tahay furaha horumarka barwaaqada iyo nabadda waarta taas oo ku timid hooska shareecada islaamka ويسمو ديننا الأغلى ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا الأغلى
كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaad dhegaysataan qodobo kala duwan waxaan dhegaystayaal intaan barnaamij midkan la mid ah dib hooda u kulmi doonno aan idinkaga tegayna sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا